duulada Anuukahayo oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay haatan wajaheysaa xaalad caafimaad oo adag taasoo keentay in shacabka deegaanka ay codsadaan in gargaar caafimaad la gaarsiiyo maadaama webiga Shabeelle uu fatahaad ka saameeyay duulada Anuuka taasoo sababtay in halkaasi ay ka dillaacdo cudurka duumada. Dadka deegaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle, hay'adaha samafalka gudaha iyo kuwa caalamiga ah inay si degdeg ah uga soo jawaabaan baahida dadka deegaanka si loo badbaadiyo nolosha shacabka ku sugan tuulada Anuuka. Xaaladda ka taagan tuulada Anuuka waa mid u baahan gurmad degdeg ah.